wixii dhaca waxay ahaan wax aad iyo aada fool xun shaki kuma jiro waxaana geystay diinlaawayaal damiirlaawayaal ah oo aan soomaali ahayn dadka soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaatooyin fara badan kow iyo labaatan sano waxaa lagu soo dhibay magacyo kala duwan maalinna ma malaysanin shacabka soomaaliyeed diinta islaamka lagu dhibi doono magaceeda aad iyo aadaan uga xumahay aad iyo aadaan uga tacsiyeynaa dadka in lagu laayo magaca diinta islaamka waa taariikh ummadda soomaaliyeed ay xusi doonto o ay xasuusan doonto xumaanteeda iyo xanuunkeeda mudanayaal iyo marwooyin qofku marka uu ka leexdo jidka ilaahay subxaanahu watacaala dariiqyo fara badan oo mada maraa waxaa ugu xun qofka ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa ku been abuurta waxaa ugu xun qofka ilaahay ku been abuurta qur-aankana waa aragteen in badan oo nagala hadlay waman adlamu miman iftara cala allahi kadiban wayaa ka dulmi badan qofka ilaahay ku been abuurta dadkii la laayo dhallinyarada ahay iyo dadka soomaalida muslimiinta lalaynaan maalin walba ilaaha idinku dhaariyey ma ilaaha baneeyo dhiiggooda in la daadiyo maya ilaahayna beryow ka yahay rasuulkiisuna beryow ka yahay diinta ilaahayna beryay ka tahay muslimiintao dhanna beryay ka yihiin ficilkaas soo baxo dadkii masaakiinta ah ay laayeen dhallinyaradii ay laayeen hooyooyinkii ay ka dhigaan carruur la-aan waalidiintii ay ka dhigaan carruur la-aan dhallinyaradii ay ka dhigaan walaal la-aan waa u baaba'ayaan ilaahay cadaaladiisa ayaa fuli doonta